galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyadii heesaha waxaa inoo haya falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daanduray
wacan u wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha
toddobaadkanna waxaanu idin haynaa heese aad ka heli doontaan asagasha warqadda ugu horreysa falastiin maada soo qabta masaalig bal noo soo qabay ibraahim waxaan ka helnay suldaan siciid maxamed irbid iyo caaqil jaamac nuur warsame sayax iyo wasiir saalax xabiib jaamac iyo jenaraal cabdirasaaq diiriye faarax iyo guddoomiye farxaan cali xaad iyo waxay yidhahdeen rashiid xabiib jaamac iyo nabadoon xoosh macalin maxamed iyo maxamed daahir doon iyo doctor cabdiqaadir maxamed cabdiraxmaan doctor kamil nayaamudiin xaaji aadan iyo waxay yidhahdeen doctor daahir aadan qarjab daahir lilan iyo doctor kamaaludiin xaaji aadan guuleed iyo nadaamudiin xaaji aadan guuleed iyo suweys cali xaad iyo cabdiweli cali xaad iyo maxamed xasan xuseen gaani xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay tahaniyad iyo heestaba ay gaarsiiyaan cabdixakiim maxamuud maxamed iyo fartuun cali xaad oo meherkooda uu ka dhacay gaalkacyo waxaanay leeyihiin meherkiina ha idin horseedo guur raaxo badan oo kheyr qaba aamin warqadana waxay naga soo gaartay aabe sheekh xasan maxamuud dhoore iyo hooyo faadumo cabaas aadan iyo abaayo safiya sheekh xasan iyo saygeeda iyo caruurteeda abowe cabdicasiis sheekh xasan iyo xaaskiisa iyo maxamed sheekh xasan iyo xaaskiisa iyo abaayo caasho sheekh xasan iyo owlaadeeda ayay yidhaahdeen iyo abaayo aamino sheekh xasan iyo owlaadeeda iyo abowe cabdulaahi sheekh xasan iyo xaaskiisa iyo abowe cabdishakuur sheekh xasan abowe xiir sheekh xasan iyo hooyo luul aadan iyo weliba ugu dambayntii waa maxamuud maxamed sheekh maxamuud lafageri dhammaan dadkaasi reer sheekh xasan maxamuud dhoore iyo reer cali yuusuf waxay tahaniyad kaliyo laaba u dirayaan arooskaiyo aroosada faraska iyo genyada ayay leeyihiin qoraxda iyo dayaxa farta iyo faraantiga usha iyo diirka cabdiraxmaan sheekh xasan iyo xamdi cali yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay degmada beled xaawo aqalgalkooduna uu ka dhacay magaalada nairobi taariikhdu markay ahayd waa labayo tobankii bishan aynu ku jirnay ee janaayo ducadana waa xaggayna yidhaahdeen ibraahim ducada bal ku xij waa hagaaga qoyskaasi waxaan u rajaynaynaa nolol raaxo badan iyo inuu eebo kala siiyo ubad kheyr qaba dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray maamulka iyo macalimiinta ee ardada iskuulka taaj gaar ahaana fasalka form one b ayay yidhaahdeen maamulaha dugsigaasi maxamed cabdulaahi faarax sheekh xamari iyo waxay yidhaahdeen iqro axmed cabdi iyo waxay yidhahdeen ustaad cusmaan xaaji ibraahim iyo zahro nuur maxamed soyo loo yaqaano iyo faadumo maxamed xasan filsan cusmaan jeylaani cusmaan cadde iyo cabdulaahi maxamuud maxamed wiwi iyo ibraahim salaad guure kunciil aadan cusmaan jimcaale zakariya maxamed cali magaalka iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdirasaaq axmed daacad iyo cabdixamiid xuseen daahir dada iyo canab yuusuf macow oo loo yaqaano suura iyo liibaan ciise cusmaan fantastic iyo isxaaq cali xasan shiikha iyo faadumo nuur cumar fiska iyo xasan yuusuf macalin xasan galad iyo cabdiqaadir maxamed cali tolman iyo cabdiraxiin cabdulaahi maxamed iyo dahabo cabdiraxiin xasan degan loo yaqaano iyo maryan maxamed xasan maryan ruun iyo maxamed cabdinuur muuse ditorka iyo sacdiyo maxamed axmed siman faaduma xasan maxamed fanka iyo fartuun cabdiraxmaan brimo iyo bishaaro cali xuseen bashka iyo xanad cali xuseen yare shaafici maxamed maxamuud shankar iyo saalax xasan hilowle ambad iyo liibaan saalax kaabax iyo jaamac sheekh cabdinuur vilosa dhammaan dadkaasina waxay joogaan magaalada muqdisho waxayna tahniyad gaarsiinayaan cabdiraxmaan xasan cali iyo gacaladiisaba yidhahdeen naciimo khaalid xasan oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada dharkeenley oo ay leeyihiin arooskiina bashbashi barooqa kala kulmo guurkii lagu nastee lagu nagaado haye ibraahim kaalmihii sugaanta haddaanu eegno maxaanoo haysaan waa hagaaga waxaan soo qabanaynaa falastiinay cod talantaalia waana cododka macaan ee fanaanada sahre axmed jaamac iyo fanaanka muuse ismaaciil qalilne heestuna waa heestii bal qofyow heestani sida badan fanaanada ah unbay dadka badankii ku dhegeysan jireen waxaase la daran doorinaya waa muuse ismaaciil qalinla codkiisi macaana iyo kaban dabcan aad u macaan waxay leedahay qoodha iyo xerada amba kuuma quuran
waa hagaaga intaas danka gudubno codadkii macaanaa ee muuse ismaaciil qalinle iyo zaare axmed jaamac waxa uu leeyahay adigaa qar iyo buur iyo qurac jafaaya iyo qurac jafaaya
warqadani waa hambalyo dhalasho waxay naga soo gaarta hooyo cibaado macalin maxamuud iyo aaba macalin maxamed iyo yuusuf iyo sawde macalin maxamed iyo sadiiq macalin maxamed shacayb macalin maxamed iyo shukri macalin maxamed iyo nasri macalin maxamed iyo kaltuun macalin maxamed iyo mustafa macalin maxamed iyo mubaarak macalin maxamed iyo weliba safiya cabdi cismaan waxay hambalyo dhalasho u dirayaan aboowe siciid cabdi cismaan ayay yidhaahdeen iyo marwadiisa muxubo sheekh cabdulaahi oo taariikhdu markay ahayd shantii bishan janaayo ay gabari ugu dhalatay magaalada helsinki ee wadanka finland waxaana loo bixiyey gabadhaasi yar sundus siciid cabdi waxaana leenahay way yidhaahdeen soo barbaara noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda jir oo joog aamiin ayaanu raacinaynaa aamin dhamaalkana waxa uu naga soo gaaray maama sitey cusmaan siciid caabe maxamed yare sheekh cusmaan iyo maamo maka macalin iyo waxay yidhaahdeen khayrto cali axmed iyo maxamed cali axmed oo ku magac dheer cadde aamino cali axmed iyo batuulo cali axmed iyo raxmo cali axmed iyo ruqyo cali axmed doctor xasan abuukare iyo waxay yidhahdeen ayuub maxamed iyo xaliimo maxamed iyo cabdi fatax maxamed yare iyo maxamed maxamuud iyo cabdi siciid guled iyo maxamed sheekh xaadar iyo cabdisamad cabshir xaashi dhammaan reer cali axmed iyo reer maxamed yare iyo waxay yidhaahdeen dhammaan asxaabta waxayna jecel yihiin tahniyad dhalasho inay gaarsiiyaan doctor xasan cali axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxaanay leeyihin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed xasan cali axmed allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfacayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaarta hooyo jimca cali cadow iyo aaba cabdulaahi jimcaale ceel shube iyo sahre cabdulaahi jimcaale ceel shube iyo xasan cabdulaahi jimcaale ceel shube iyo xuseen cabdulaahi jimcaale ceel shube cabdiqani cabdulaahi jimcaale ceel shube iyo axmed nuur cabdulaahi jimcaale ceel shube iyo daahir cabdulaahi jimcaale ceel shube cabdirashiid sheekh yuusuf iyo cabdiqani sheekh yuusuf iyo xuseen sheekh yuusuf dhammaan dadkaasi oo ku sugan gobolka minnesota waxay tahniyad u dirayaan cabdikaafi sheekh yuusuf iyo xaawa cabdicasiis jaamac oo koo iyo tobankii bishan uu wiil ugu dhashay magaalada colombos ee gobolka ohio wiilkaasi waxaa loo bixiyey ibraahim cabdikaafi sheekh yuusuf soo barbaar ayaanu leenahay noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca ibraahim haye
aamin ayaan leenahay waa hagaaga dhinacii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa codkii zaharuja ayaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa iyo wiilka wiilka wiil waayo ayay leedahay haye ibraahim wale wiilka wiil waayo zaruuj intaas hataan kaga gudubno dhinaca dhambaalada ayaan jaleecaynaa eedo rooda cabdi ducaale iyo caruurteeda iyo eedo carfi maxamed xasan iyo eedo basri dacwi ducaale iyo caruurteeda iyo maxamuud sheekeye iyo xasan sheekeye iyo cabdiqaadir maxamuud maxamed rasaas iyo caruurtiisa iyo cumar maxamuud maxamed rasaas iyo caruurtiisa iyo nimco maxamuud maxamed rasaas iyo ayayo xaliimo faarax iyo suleyqa cabdulaahi weerar iyo igraan cabdulaahi weerar dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan buuhoodla boosaaso nairobi iyo ohio iyo minnesota waxaanay jecel yihiin in ay salaan iyo heestanba ay gaarsiiyaan oo ay leeyihiin hambalyo maxamed cabdi ducaale iyo ifraax cabdulaahi weerar oo wiil ugu dhashay boosaaso waxaana ay leeyihin wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan ducaduna waa xaggeena cabdiraxmaan soo barbar ayaan kulana noqo kii dadkiisa iyo darkiisaba anfaca warqadan waxay leeyihiin asxaabta soo qorta waxaanu salaamaynaa bahda v o a soomaali gaar ahaana daadihiyaasha barnaamijka dhambaalka waxaynu ku bilaabanaysaa axmed maxamed qadar iyo xamse sheekh maxbuub iyo kalkaaliyo sare mahad ciidan cismaan iyo saalax axmed qadar iyo nuur axmed qadar iyo cabdisalaam axmed qadar maxamed weli axmed qadar iyo aadan axmed qadar iyo farxiye axmed qadar iyo cibaade axmed qadar dhammaan dadkaasi oo kala jooga daafaha caalamka waxay tahniyad aroos u dirayaan cayni haadi maxamed iyo doctor cabdicasiis axmed qadar ducaduna waa xaggeena ayay leeyihiin marka waxaan filayaa in ay tahay tahniyad aroos sida korba ay kusoo bilaabeen maxaa tiri ducada arooskiina aamiin ayaan idin leenahay kala kulmaa bashbash iyo barwaaqo dha waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe cabdirasaaq diiriye ayaanle iyo hooyo saafi cali iyo waxay yidhahdeen eedaxaawo diib iyo eedo ubax macalin ibraahim iyo eedo maryan diiriye ayaanle iyo waxay yidhahdeen adeer xasan diriye ayaanle iyo deeq cabdirasaaq diriye oo ku magac dheer farbiye iyo axmed cabdirasaaq diriye iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdirasaaq diriye iyo cabdulqaadir cabdirasaaq diriye iyo carab cabdirasaaq diriye iyo sahal cabdirasaaq diriye iyo liibaan cabdirasaaq diriye iyo sakariya cabdirasaaq diriye iyo zubeer cabdirasaaq diriye iyo hodan cabdirasaaq diriye ayaan cabdirasaaq diriye aamine cabdirasaaq diriye iyo shukri cabdirasaaq diriye iyo cadar cabdirasaaq diriye iyo cusub cabdirasaaq diriye waxaana jecel yihiin inay taaniyad farxad leh ay gaarsiiyaan baashe cabdirasaaq diriye iyo ayaan cabdulaahi jaamac oo gabadh ugu dhalatay ethoobiya gaar ahaan magaalada addis ababa gabadhaasina waxay yidhahdeen waxaa laga rabaa magaceeda daadiyaasha barnaamijka haye falastin ibraahimna waxaan filayaa magaciina waxaa la yidhi waa xaggiina laakiin annaguna waalidkaanu dib ugu celina waxaan jeclaan lahayn in idinka aada magac u bixisaan markana bal kaalimihiis sugaanta haye dhegeystayaashana markale hase haddaan ku noqono waxaan usoo qabanaynaa waxaan ku idhi adkayso urujeleeca iyo ahdada intii hore tahayno ahaatee ha ii iman
wow waa laysku dhameeyey ibrahim meeshan yaa meeshaada iga joog falastin waa codka macaan ee banxariistii janna ha ka waraabiyo banaankii xasan
Yeah.
xagaaga waxaan ku yidhi xasan diriye intaas haddaan kaga gudubno waxaan dhambaalkan ka helnay hooyo faadumo gurxan moxamed iyo aabe xayr qaasin cabdi iyo eedu sareedo cali macalin iyo carruurteeda iyo faysal xayr qaasin iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa iyo carruurtooda iyo xaaji nuur xayr iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo bishaaro xayr qaasin iyo xasan xayr qaasin iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cabdullaahi xayr qaasin iyo xaaskiisa iyo owlaadooda iyo aadan xayr qaasin iyo macalin hire xuseen gurxan waxayna kala joogaan jigjiga dolobay belgium iyo degmada boholgaris bay yidhahdeen waxaana ay jecel yihiin inay halkan ka salaamantaan in ay ka gaarsiiyaan faadumo xayr qaasin iyo cabdi moxamed oo gabar ugu dhalatay doolo caddo waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey sabriin sabriin ducadu waa xagginay leeyihiin soo barbaar soo weynow noqotii dalkeeda iyo dadkeeda manfacda sabriin warqadana waxay naga soo gaartay reer xasan suleymaan axmed iyo reer maxamuud suleymaan axmed iyo eedda aamino suleymaan iyo hooye xaliime axmed eedda kaltuumo macalin maxamed iyo cismaan macalin ibraahim cismaan footo iyo axmed duwaar waxa ay halkan tahniyad dhalasho uga dirayaan maxamed xasan suleymaan iyo nimco cabdi qurux oo wiil ugu dhashay magaalada stockholm ee dalka sweden waxaana loo bixiyey wiilkaasi ay leeyihiin xasan maxamed xasan soo barbaar ayaanu leenahay ducaduna waa xaggiini maxaa raacinaysaa ibraahim soo barbaar ayaan leenahay sidaas horeba u tiri falastiin ay dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray wariyaasha kale a nimco xasan bakaal iyo qadro waa beri ciise iyo xaliimo muxiudiin maxamed iyo faadumo siciid cabdi iyo ayaan jelle ibraahim iyo muxiudiin hired katon iyo waxay yidhahdeen axmed cabdicasiis muuse takar iyo maxamuud yuusuf caamir iyo maxamuud cabdirasaaq cusmaan fantastic iyo mahad cali muuse maxamed cabdulaahi cali ciltire iyo maxamuud nadiif share iyo sharmaarke xuseen maxamed iyo daa'uud maxamed xasan iyo yaxya nuur muumin iyo cabdirasaaq famus wariyaashaasi waxa ay jecel yihiin inay tahniyad u diraan weriye cabdicasiis xeybe ibraahim iyo marwadiisa zahro maxamed jaamac oo gabadh ugu dhalatay qardo gabadhaasna waxaa loo bixi yidhahdeen shaadiyo cabdulcasiis waxaana ay leeyihiin allah ka dhigotay dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamin ayaan leenahay haye ibraahim bal kaalmihii sugaanta aa noo soo qabto waxaan soo qabanayaa hees la yidhaahda hinaaso heestan waxaa ku luuqeeya fanaanka axmed seki aan wada dhegeysano
sidii mashraciyo haruur miyaan korka ka mudmuday sidii madaniyo dabkii ma muuqayga ku dhibay maxaa waad iga heshee ma midigtaa ku daray sidii mashraciyo haruur miyaan korka ka mudmuday sidii madaniyo dabkii ma muuqayga ku dhibay maxaa waad iga heshee ma midigtaa ku daray malaxawaad maqan tahoo jacaylkayga ku miray ma muraaqa kugu dhacdo malaxawaabad maqan tahoo jacaylkayga ku miray dinaasu waa maraane ma muraayadiba jabto marta waad xidhantahiyo muuqaagu umbaan arkaa inaasu waa maraane ma muraayadiba jabto marta waad xidhantahiyo muuqaagu umbaan arkaa dhulku miisaanu da'ay cadamadkabiyo caga intuu mawlaay ku dhigay mashaxa barwaqado mahad eebe ku jira sidii sidii mayigigu cirku miisaanu da'ay cadamadkabiyo caga intuu mawlaay ku dhigay mushaxa barwaqado mahadeebe ku jira utii marmaray dogay ibliisku muujiyo calaydhba muuq ka baxay hurkii marmari nogaa ibliisku muujiyo calaydhba muuq ka baxay inaasu waa maraane bamuraayadiba jabto umartabaad xidhantahay muuqaagu baan arkaa inaasu waa maraan mamuraayadiba jabto umartabaad xidhantahay muuqaagu baan arkaa inaasu waa maraane mamuraayadiba jabto martabaad xidhantahay muuqaagu baan arkaa waa hagaag hinaaso haddaan intaasi aan ku dhaafno dambaalkan wuxuu naga soo gaaray suldaan saciid maxamed irbid iyo caaqil jaamac nuur warsame sayax iyo wasiir saalax xabiib jaamac iyo jenaraal cabdirasaaq diiriye faarax iyo guddoomiye farxaan cali xad iyo rashiid xabiib jaamac nabadoon xoosh macalin maxamed iyo maxamed daahir doon iyo doctor cabdulqaadir maxamed cabdiraxmaan iyo doctor kaamil nadaamudiin xaaji aadan iyo doctor daahir aadan qarjab iyo doctor kamaaludiin xaaji aadan iyo waxay yidhaahdeen nadaamudiin xaaji aadan guleed iyo suways cali xaad iyo cabdiweli cali xaad iyo maxamed xasan xuseen gaane iyo xaaskiisa iyo caruurtooda waxayna jecel yihiin dhammaantood inay halkan taaniyad uga diraan cabdixakiin maxamuud maxamed iyo fartuun cali xaad oo isku mehersaday gaalkacyo oo ay leeyihiin guur kheyr qaba iyo nolol raaxo badan ayaana eebeeda kaga baryaynaa aamiin ayaan leenahay warqadda markana ibraahin oo dhankayga ugu dambaysa waxay naga soo gaartay maama sitey cismaan siciid iyo aabe maxamed yaree sheekh cismaan iyo maama maka macalin iyo abaayo keyrta cali axmed iyo maxamed cali axmed oo ku magac dheer cadda ayay leeyihiin iyo aamine cali axmed iyo batuulo cali axmed iyo raxmo cali axmed iyo ruqiyo cali axmed iyo doctor xasan abuukar iyo aboowe ayuub maxamed iyo xaliimo maxamed iyo aboowe cabdifitaax maxamed yare iyo maxamed maxamuud iyo cabdisiciid guuleed iyo maxamed sheekh xaadir cabdisamed abshir xaashe iyo dhammaan reer cali axmed iyo reer maxamed yare iyo bahda anwar muslim united school waxay tahniyad dhalasho u dirayaan doctor xasan cali axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho maalintii ugu dambeysay ee bishii disembar ee sanadkiina dhaafay waxaa loo bixiyay ayay leeyihiin maxamed xasan cali axmed soo barbaar ayaanu leenahay waa hagaag dhamaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo aamine axmed iyo aabe xamdi macalin maxamed iyo waxay yidhahdeen maxamed xamdi iyo maxamuud xamdi iyo zaare xamdi iyo cabdinuur xamdi iyo aabe cabdulaahi macalin iyo aabe shaafici macalin iyo aabe mahad macalin hooyo xareedo iyo eedo saruuri iyo eedo xabiibe iyo hindiyo dhaqane iyo injineer borow waxaana ay jecel yihiin inay halkan ka salaamaan tahniyadna ay u diraanna iyagoo yidhi ha ka tegina nasro cusmaan iyo dhammaan asxaabta kale jawaahir axmed iyo cabdinaasir xamdi oo gabar ugu dhalatay waxay yidhahdeen gaarisa gabadhaasina waxaa loo bixiyey sumeya cabdi naasir ducadun waa xaggana sumeya waxaan ku leenahay soo weyn uu noqotay dalkeeda iyo dadkeeda manfacdo
haye ibraahim heesta ugu dambaysa ee barnaamijka aanu u ciyaarayno inta dhalatay inta isguursatay riyadii xalay baan rumaystay codkii macaana eebba naxariista jannaha ka waraabiye fanaanka maxamed suleymaan tube heestaasi ayaana gabagabo u noqonaysaa barnaamijkeenii hambaliyada iyo heesaha intaan toddobaadka dambe kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan
heestaasi riya iyo fanaanka law naxariistay maxamed saleebaan waxay u dambeysay barnaamijkii salaamaha